korintos labaad cutubka labaad laakiin waxaan aniga qudhaydu goostay inaanan haddana caloolxumo idinla imanin waayo haddaan idiin caloolxumeeyo waa kee kan iga farxinayaa kii aan caloolxumeeyey ma ahee waxa kan ayaan u qoray inaanan markaan imaado ka caloolxumaan kuwaan ku farxi lahaa anigoo idinku aaminsan dhammaantiin inay farxaddaydu tahay farxadda kulligiin waayo dhib badan iyo silica qalbiga ayaan idinku soo qoray anigoo aad u ilmaynaya oo ma aha inaad caloolxumaataan laakiin inaad garataan jacaylka aad u sii badan ee aan idiin qabo laakiin mid uuni hadduu qof caloolxumeeyey aniga ima uu caloolxumayn laakiin dhammaantiin buu si ahaan idiin caloolxumeeyey dooni maayo inaan idin culaysiiyo takhsiirtan kuwa badani ay saareen way ku filan tahay kaasoo kale laakiinse waa inaad isaga cafidaan oo u gargaartaan inaanay sina caloolxumo aad u badani liqin kaasoo kale sidaa daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaad jacaylkiinna u caddaysaan isaga waayo taa aawadeed ayaan u qoray inaan idiin imtixaamo inaad wax walba ku dhiga nugushihiin iyo in kale kii aad wax ka cafidaan aniguna waan ka cafiyaa waxaan anigu ka cafiyeyna haddaan wax ka cafiyey waxaan uga cafiyey aawadiin masiix hortiisa inaan shayddaan inaga faa'iidaysan waayo innagu ma nihin kuwa jaahil ka ah xiiladdiisa markaan taloo'as imid inaan injiilka masiix kaga wacdiyo ee uu rabbiga irid iga furay ruuxayga ma nasan waayo ma aan helin walaalkay titos laakiin iyagaa nabadgelyeeyey oo makedoniyaan u kacay ilaah baa mahad leh kan had iyo goorba libta inaga siiya masiixa oo meel walba udgoonka aqoontiisa gaadhsiiya ee innaga inaga gaadhsiiya waayo waxaynu ilaah u nahay udgoonka masiix xagga kuwa badbaadaya iyo kuwa lumayaba kuwa dambe udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwa kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol oo yaa ku filan waxyaalahan waayo innagu la mid ma nihin kuwa badan ee ereyga ilaah ka baayac mushtara laakiin sida kuwa daacadda ah iyo kuwa ilaah ayaynu masiix ugu hadallaa ilaah hortiisa